لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف adaakani baabulxasi boorintii layskuba boorinaya baabkiisii weeye cala nafaqati wax bixinta wax la bixiyo ilaah daraaddii wax loo bixiyo maalkii duruqda iyo awjuhda khayrkii kala duwan lagu bixiyo iyo wa tabshiiri lmunfiqi kii wax bixinaya munfiqa bishaarayntii loogu bishaaraynayey bilkhalafi bedel iyo ciwad oo waxa uu bixiyey ilaahay subxaanaه wa tacaala bedelkii inuu siinayo oo isagu haba bixiya markaasna ilaahay subxaanaه wa tacaala fadligiisa iyo khasaa-intiisa wixii uu bixiyey bedelkii wax kaba fiicanba in ilaahay siinayo bishaarayn loogu bishaaraynayo taas buu baabkeedi yahay xadaثnي زhير بن xرب ومحamed بن cabdاللahi بن نmayr qala xadaثna سfyaan بن عuyaynata عن أbي الزناd عن الأعرج عن أbي هريرة يبلغ bه النبي صلى الله عليه وسلم abu هurayra xadiiثkan rasuulka ilaahay buu gaadhsiinayey macnaa waa xadiiث marfuuع oo wuxu buu la mid yahay isagoo yihi qaala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم marka qaala nebiga wuxuu yihi qaala الlahu تabaaraka وataعaalى ilaahay baa wuxuu yihi ya bna aadam markaa xadiidkani waa xadiid qudsi weeyo rasuulka ilaahay baa rabbigii ka warinaya ee qur-aan maaha laakiin waa xadiidkaa ilaah loo nisbaynayo een axaadiistii rasuulka isaga loo nisbaynayay aan ka mid ahayn waxyaalaha dee furuuqda qur-aanka iyo xadiid qudsiga uba dhaxaysana waxaa kaba mid ah qur-aankii waxaa loo soo dejiyeyba tilaawadiisan iyo aqrintanba in lagu cibaadaysto laakiin xadiid qudsigu si axaadiista kale camalfalkan lagu camalfalayo mooyaane aqrintaa lama aqriyayo un dee barashadu waa gaaro barashadu waa fadli gaarah laakiin aqrin laftigiisun laba aqriyo sida qur'aanka dee laftigiisa layskuma laguma tacabudayo layskumana kalifo in lagu cibaadaysto tilaawadiisa iyo aqrintiisa ilaahay wuxu uhi ya bna aadama ina aadamow anfiq bixi oo waxa aan ku arsaaqay kugu arsaaqay maalka ahaa bixiyo duruqda khayrka ku bixi unfiq calayka ana waan ku siin oo dee bedelkeed iyo ciwadkeed wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wixii aad bixisaan ee dee markaa maalkiini aad kaba bixisaan ilaahay subxaana wa tacaala ka idin soo bedelaya ciwadkii isagoo ajriga akhirana meesha jiro unfiq calayka waa jawaabtii dalabkuu ku jasmisan yahay ficilkan dambe bmana de haddii khaasatanna markaa jawaabu dalab uu ku jasmisan yadhah meeshii kolley ficlan ama macno ahaan shardi muqadaraa jiro anfiq unfiq caleyka ay in tunfiq wey haddaad dee bixiso maalkii aniga daraadii aad u bixiso ana unfiq caleyk waan ku nafaqayn oo adigaan wax ku siin oo bedelkiisii baan ku siin wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh taa hore de waa xadiid qudsi o muxuu yihi qaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala waqaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yamiin ullahi ilaahay midigtiisu mal-a mid buuxda weeye ilaahay gacantiisu lafti bukhaari baaba yada way buuxdaa saxaa-u mid hadiyo goorde infaaqeed iyo waxbixinteedu aanu kala go' lahayn uu soconayo un weeyo asax waa asabu daa'im waa waxaa dee laba shubayeen kala go-a lahayn manaa infaaqa ilaahay subxaana wa tacaala wax bixinayo iyo rasiqigiisaasi waa ka aan kala go-a lahayn oo cid kastabana ilaahay subxaana wa tacaala uu isagu yahay ka arsaaqaya in mal-a iyo dee saxa waa khabar bacda khabarba laa yaqiduhaa ma nuqsaaminayo oo shay-un shay waa dee ilaahay subxaana wa tacaala yaddiisii waa taa buuxdo oo inkastoo dee waxa weeyaan markii uu adduunyo samo iyo dhul abuuray ilaa ay qiyaamo laga gaadhayo infaaqa daa'imkan kala go-aynu socdo haddana wax nuqsaaminayo infaaqa waxa weeyaan ma jirto laa yaqiduha ma nuqsaaminayo shay-un shay min alinfaaq weeye alleyla wanahaara alleyla wanahaara saxaa-u baaban lidarfi ugaba dhigaynaayo yamiin ullahi mal-a saxaaw alleyla wالnahaar wey macnaa infaaqeeduna uu socdaa kala go- ma laha waa kaa daa'imka habeenkii iyo maalintiiba markaa darfi ahaan baan ugu nasbinaynaa laa yaqiiduhaa shay-un mana nuqsaaminayo oo idna isma dhimayso wixii ilaahay subxaana wa tacaala markii uu khalqigaba abuuray uu bixiyey ilaa imika wax ay markaa kaba dhimayso maba jirtay ka nuqsaaminayso laa yaqiduhaa ma nuqsaaminayo shay-un shay wax isaga nuqsaaminaya ma jirtay waa taa buuxda infaaqeedna uu daa'imka yahay وxdثna bln محamed بن رافع qال xdثna عبدالرزاq بن hmام qال xdثna معmر بن راشhد عن hmام بن منبه أخي وهb بن منبه qاaل سنadka horta waa sanadaynu dee in badan soo aragno kolayna inala soconayo o waayo sanadkan أxaadiiثa lagu wariya waa أxaadiiث wada socotay oo نسko keliya lahayd oo hamaam ibnu munabih ayaa abu hurayre axaadiis badan uu ka qortay baa jirtay waa taa la idhaha nuskatu hamaam can abi hurayra axaadiistaasi boqol iyo siddeed iyo soddon bay gaadhaa ama sagaal iyo soddon axaadiistaasi sanad keliya wada leedoo dee hamaam abu hurayra uu kaba warinayey muslimna axaadiisa dariiqan uu ku wariyaa intii uu ka wariyey muu soo wada dhigan moxamed ibnu raafic cabdirazaaq macmar can hamaam taas axaadiistaasna walow ay sanad keliya lahayd ay nusko keliya wada tahay tirada aan sheegay in ay tay imaam axmed isagu musnadkiisa meel buu kusoo wada arooriyaa de waa kitaab ku salaysan abwaab ma laha ee masaniid oo abu hurayre musnadkiisa marka lasoo gaadho meel kusoo wada arooriya laakiin bukhaari iyo muslim axaadiista waxay iskagu waafaqeen oy wada wariyeenna waa jiraa waxay kala leeyihinna waa jiraa in ay ka tegeen oo dee afartameeye kollay kuba dhawoonay warina wuu jiraayo taasna waa dee umuuraha ama adilada inaan bukhaari iyo muslim saxiix ha ahaadee axaadiistoodani oo ha ku ururinayaan xadiidka saxiixa e saxiixii soomay dhammayn axaadiis isku sanad keliya lahayd oo dariiq keliya wada lahayd bay qeybna isku waafaqeen qeyb ay kala leeyihiin qeybna ay kaba tegeen oonay warin taasi waa mid muslimna raximah llahu tacaala kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa wixii nuskadaa uu kaba warinayo nuskadaa uu kaba warinayo habkan u wariya oo waaba kan oo dee sanadkii hore ma sheegay maxaa hamaam markuu ama wahb munabiye waa ninkan dee kollay aqdaabta akhbaarta israa'iiliyaadkaana kamida caalimkaa jaanibkaasna waa waaba inoo iman doonaayo markaasaan tarjamadiisa eegi doonaa hamaan baa ka weynaaya lakiin haddana wahab baa ka hor dhintay oo hamaan baa ka dambeeyey akhi wahb munabi waa labadooduba dee min alabna waa dadkii asalkoodii reer furus ahaayee markii xabasho ay ka saareen degay ee nimankii iran ama reer furus ayay dadkoodii iyo tafiirtoodii alabna ay ka cabiri jireen ayay kaba mid yihiin haddaba muxuu ka cabiraa sanba muslim hada ma xadathana hamaan ba wuxuu yihi hada xadiidkan aan sheegi doonaa ama dee axaadiisaniba ma xadathana abu hurayrata abu hurayra wixii uu noo warame weeye waa waxaan almadkuuru fi صaxiif oo dee boqol iyo sideed iyo soddonkiiba way kuba dhacaysaa waa kan iyo axaadiisani waa wixii uu noogu waramay abu hurayra can rasuuli اlahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay noogaba waramay markaasaa fadakara hamaan baa sheegay fadakara hamaam wuu sheegayo axaadiisa axaadiisa minha marka axaadiis buu sheegay minha oo dee isagoo abu hurayre ka warinaya minha axaadiisa waxaa kaba mida wa qaala abu hurayra yihi qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam horta muslim isagu kitaabka bilowgii ilaa dhamaadkii xadiidka صaxiifada kamida markuu warinayo sidan buu ku wariyaayo habeen dhaweyd baan soo arkaynay isagoo fadakara axaadiisa minha aan odran wa waxaan filaya de ana ohan soo dhaweysana waa maalaa jumciya xadiidkii naxnu aakhiruuna saabiquuna markaan haynay oo sanadkan aan aragnayo fadakara axaadiisa may jirin ee qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam lakin inta kale kollay sababtuna waxa weeye horena waan taa uga soo hadalnay dee kutubta musطalaxana culimadu way kaga hadlaaneen n waxa ay tahay axaadiisani sanad keliyay wada lahayd bal xadiidkii koowaad marka uu ruuxu ee uu ku bilaabay sanadkii laba socday intii kale sanadka lama soo celcelinahayn ee way isku cadfanaayeen oo xadiid axaadiista kalena xadiidkaa hore ayuun bay sanadkiisa ku cadfanaayeen haddaba ruuxu hadduu xadiidkii iyo axaadiistii mar wada sheegayo dhib male oo dee sanadkii marka uu sheego xadiidkii koowaad sheegay intii kalena uu raacinaya laakiin arrintu hadday noqoto inuu u baahdo xadiis aan kii koobaad ahayn inuu soo qaato kaas uu u baahdo dee san oo kale abwaab uguma baahdo waxay noqonaysaa sanadka wuxuu maqlay xadiiska hore kuba maqlay inta kale way isku cadfanayduun miyay dee u leeyahay inuu sanadkii hore intuu soo qaatay xadiidkii uu doonaya dhexda ama akhirka kuba jiray uu iska soo qaato oo uu raaciyo isagoon sidaa uba maqal mise ma laha muslim ixtiyaadkan iyabuu la yimaadaayo habkanuu u bilaabaa waxaan ka hore ahayne naxnu saabiquuna uhorreeyey axaadiian naxnu de waxa weeyaan alakhiruuna saabiquun oo kaaba muu dhigani markaa muxuu sameeyaa inuu yidhaaho hada ma xadaثna abu hurairata can rasuuli lahi salى الlaه alay slm fadakara axaadiiثa minha ujeedadu xadiidkani kii hore maaha sanadkiina kii hore uu laba socday axaadiis buu sheegay marka axaadiia maxaa kaa mid ahayd in allaha qaala taas wey bukhaari isagu kolley baadib ama muddarida ma raaco kol kol isagu cibaaradanna ma isticmaale wixii uu axaadiia kaba warinayo abwaab kala duwanna way dhacday muxuu sameeyaa markuu dee abu hurayre yidhaaho ayuu xadiidkii koobaad sheegaya naxnu alakhiruuna asaabiquuna dabadeed buu xadiidkii baabka u munaasibkaa raaciya dee kol kol baa ruuxay isku taagaysaayo maxaa xadiidka naxnu alakhiruuna asaabiquuna loo keenay sababta u keenay wax kala mayn xadiidkii baabkii munaasaba lama lahay sababta waxa weeye waa xadiidkii koobaad ee sanadku laba socday kol kolna kii uu doonaya unbuu soo qaataayo ama meelo badan in badan oo isagoon dee kii koobaadna sheegin ayuu kii doon marka runtu bal way u banaan tahay ruuxe laakiin tani waa ixtiyaadkii dee muslim iyo taa weye fadakr qala waqala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam in allaha qaala lii ilaahay wuxuu igu yihi anfiq dee waana isaga un maahe waa dadkii oo dhan ba iyo ummadiisii baa lala hadlayaa soo gaadhsiinaya waa taa riwaayada horeba aan kusoo aragnay ya bna aadama anfiq wax bixi oo wixii ilaahay kugu arsaaqay wax ka bixiyo duruqda khayrkee kala duwan ku bixi unfiq caleyka aniguna waan ku nafaqayn oo haddaad saa yeesho ood wax bixiso anaa ciwadki iyo bedelki iyo xaggayga aan khasaaninteeda kaaga furaya wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sanadkaa hore ayuun bay wadaagsanayeen ee inta hore waa xadiid qudsi kan kalena waa xadiidkii rasuulka ilaahay yamiin ullahi mal-a kolleyna mal-aan bay malaha nusqooyinka ama ruwaadda qaarkood dhacday lakiin khada bay taa kuba tiriyaane yamiin ullahi mal-a laa yaqiiduha saxaau allayla wanahaara ama alleyl wanahaaru bal intaynaan yar laqbada gaadhin kollay dee yamiinta halkan noogu soo aroortay iyo bukhaari oo riwaayadkiisa qaarkood yadi ay dhacday oo kale arrinku waxa weeye waa sifo ilaahay subxaanah watacaala u sugnaatay laa'iqa bijalaalih oo dee isaga naskan sariixa uguba timi weeye aan rumaynayno on sugayno inagoon kayfiya u yeelahayn wax kalena aan ku awilahayn tirmidi baa xadiidkan markuu wariyo jaamiciisa ayaa muxuu raaciyaa qaala abu ciisa isaga cibaaradiistay hada xadiiثu qad rawat اla'imatu nu'minu bihi kama ja waa xadiis imaamyadii ay wariyeen oo صaxiixa ee sifa kusoo aroortay saxa markaa waan rumaynaynaa sidaa uu yimi min غayri an yufasara aw yutawahama tafsiirka wuxuu wadaa iyadoon kayfiye iyo wax loo yeelin taas baa tafsiirkii noqon aan tashbiih iyo wax kalena bertlan aan laguba shabihin oo dee waxyaalo lagu suuraysa oo la tawahumin oo waa dee noocaas ama takliif kaba imanayo ama taa haakada qaala غayru waaxid min alama waa cibaaradiisii mid wax ka bado ama aimadii sidaasay yidhaaheen minhum sufyaan uthawriy wamalik bnu anas wbnu cuyayna wbn mubaarak oo maxaya anahu turwa hadihi اlأshyaء wayu'manu biha walaa yuqaalu kayfa ashyaada waa la warinaya waa la rumaynaya ujeedada umuuraha sifaadka laakiin noo sugnaadee dee markaas lama odhanayo kayfa oo dee kayfiyadeedii waa majhuula ma garanayno oo dee waxay sifadani tabacutun mawsuufkii ama dee waa mawsuufkii un bay la baab tahay ilaahay subxaana watacaala sifadan lahaaba kayfiyadii iyo daatadiisu say tahay ma garanayno taa tana waa saas oo kale laakiin waan rumaynaa waan usugaynaa yamiin ullahi mal-a laa yaqiduhaa halkan faacilkii waan qadaranaynaa riwaayadii hore ayaana inoo cadayso walaa yaqiduhaa shay un baabay ahayd oo macnuu waa maxay laa yaqiduhaa qaada yaqiduna ficilku laazim iyo mutacadiba uu noqdaa oo imaka kasoo qaado haddii la idhaha qaada almaau biyihii way gureen weye biyihii markii hore ama ceelkii ama kaadad way gureen oo kale qaabahuna haddii la idhaaho dee wuu suuriyey oo uu kaxeeyey oo ama waa guriyeyba weeyaan ama meeshu biyuhuba meeshii aduu kala saarayba laazim iyo mutacadiba way noqotaa macnuhu waa markaa maxuu noqonayaa laa yaqiiduhaa ma nuqsaaminayo faacilkiina waan qadaranaynaayo siyaaqa ayna tusaya riwaayadii horena way noo caddaynaysaa waa shay-un min alinfaaq infaaq iyo bixin badan oo uu wax bixiyey ina ma dhimayso taasba weyo iyadu mama dhimayso waa riwaayadii hore sida inooguma timi saxaa-u mal-aa mal-a aday khabar ahayd tana khabar kalaan kaba dhigaynaa waa taa infaaqeedu daa'imka yahay daa'imatu sabi daa'imat linfaaq waa infaaq aan kala go' lahayn oo dee ilaahay khalqiga iyo makhluuqaadkaas oo dhan ba isaga arsaaqaya infaaqinaya laxda ma kala go-ayso had iyo goor infaaqiisaasi waa kaaba socdo alleyl wالnahaaru haddii aan taa ka dhigno shay ba inaan halka hore qadarayno laa yaqiduhaa ma nuqsaaminaya alleyl wanahaar ujeedadu infaaqa badan ee habeen iyo maalintan isdaba socdo uu bixinaya inama dhimayso bal tii hore aan kuba daysanaynaayo walow dee labadiiba imika waxa weeyaan laa yaqiduhaa saxaa-u alleyla wالnahaara sabigeeda iyo infaaqeedaasi waa kaa uu daa'imka yahay darfi ahaana inoogu nasbiyo habeenkiiyo maalintiiba waa taa ara-aytum bal waxaa kaba warantaan ma anfaqa wixii ilaahay bixiyey ee uu nafaqeeyey mundu khalaqa aلsamaaءa wاlarda samada iyo dhulka waktigii uu abuuray laga soo bilaabo fainahu lam yaqd waxaa infaaqa waktigii ilaahay samada iyo dhulka abuuray ee dee makhluuqaadkan dadku ay kaba mid yihiin majin iyo insi ay kaba mid yihin xayawaan iyo dawaabna ay kaba dambeeyeen intii sama iyo dhulka laba abuuray ilaa waktiga iyo dee ilaa qiyaam saaca fainahu lam yaqd infaaqaasi ama kaa uu nafaqeeyey waa infaaqiisaasi muu nuqsaamin ma dhimin maa fii yamiini wixii yamiintiisa kuma sugnayd cidna ma dhimin qaala waxaan ihi rasuulka ilaahay wa carshuhu calى lma waa dee qabla khalqi الsamaawaati walardi wa kana carshuhu calى lma sida qur-aanka bay nooguma sugnayd oo intaan samooyi iyo dhulkaba laba abuurin carshiguna dee hore uu kaba horeeyey abuurkiisu wuxuu ahaa biyo korkoodo ujeedadu carshiga iyo biyaha wuxu dhexeeyey may jirin samo iyo dhul abuurnaa ma jirin dabadeedna samooyinka iyo dhulkii baa ilaahay abuuray wa biyadihi اlأkraa gacantiisa kalena alqabd waa qabdigii qabashadii sanbalhadan waayo muslim sana inoo dhacday walow ruwaadda qaarkood ay kasoo naqliyeen qaadiciyaad iyo alfayd laakiin bukhaari bay dhacday alqabd aw alfayd fayd haddii la idhaha waa ixsaankii iyo waxtarkii iyo nooca qabdiguna waa qabashadiio sida dee risqi ruuxii lagu cidhiidhiyo arwaaxdii la qabanayay iyo waxyaalahaas oo kale yarfacu waa kor yeelayaayo dee waa yucizu man yashaa iyo taasba iyo miisaankiisa dee biyadihi miisaan lafti bukhaari dhacay halkan wayakfidu hoosna waa u dhigayaa oo xaggii dee marka la eego maraatibtii iyo darajaadkii iyo miduu cizeeyey iyo miduu dee duleeye iyo waxna sare u qaadaya waxna ama miisaankii baabu dee acmaashii dadka uu ama sare ugu qaadaya dee raajix noqon ama hoos uguba dhigaya haddaan laftigaa biyadihi lmiisaan eegno alqabduna dee waa qabd larwaax iyo ama qabd risqi iyo yaqbidu wayabsud risqi isaga ah kaa ciddii uu doono kuba cidhiiriya lixikma taas iyo dee iraadadii kii doonana uga waasicinaya axaadiidata iyada inooguma sugan horta oo dee axaadiian inooguma sugan waxa weeyaan waa saa uu baabkaba u baabaysay wuxuu daminsanayaa axaadiian un ama xadiidkan iyo duruqdiisu boorin laisku boorinayo cala alinfaaqi fi wujuhi اlkhayr in wujuuda khayrka wixii ruuxa ilaahay dee uu siiye maalkii ah uu kuba bixiyo iyo weliba bishaareyn loogu bishaareynayo inuu ciwad iyo khalaf helayo fadliga ilaahay ah saa ilahay dhi wama anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu sifadan ilaahay subxaanaه watacaala iyo waxa weeyaan fadligiisa iyo infaaqiisa daa'imkeen kala go-a lahayn ee haddana aan dhinmahayn iyo umuuraha caynkaasee kalena xadiidka wayna uguma sugan bal maqsuudkii waynaa iyo muraadkii waa taas oo waa baabka wuxuu baabaysan baabu fadl النafaqati calى اlciyaali wاlmamluki waismi man dayacahum aw xabasa nafaqatahum canhum bu adakani baabu fadli nafaqati nafaqada fadligeedii baabkeed weeye cala alciyaali ciyaalku waa cid alla ciddii uu ruuxu dee nafaqadoodu ay saarantahe uu nafaqaynayo ama masruufayo oo laftiga waa jamc bay yidhaahaano mufradkuwa cayil buu noqon sida jayidba jiyaad loogu jamciyo bal masalan haddaba waa dadka waa man yaumuunuhum waa yacuuluhum e nafaqadii bal ruuxuu nafaqaynayey fadliga ay leedahay ixtisaab hadduu meesha jiro iyadoo waajib uu gudanayo ay tahay ayay ajir badan leedahay iyo walmamluki bal wixii lalahaa oo dee waqtiyada hore addoomana way jireen dee imaka xoolo iyo waxyaalahaasna way jireen oo bal addoomihi hadday meesha ka baxeen ba dee xoolihii la dhaqanaya ama wixii kale la haystay ee dawaabti ah mamluugii bay sooba gelayaan waa ismi man iyo ruux dembigiiyo dayacahum cidda nafaqadoodu ay isaga saaran tahay ciyaalkiisii iyo dee ehelkiisi iyo dadkaasaba cidda dayacda ee isagoo dee u karaya iyagii dayacdee nafaqayn weyda dembiga uu leeyahay aw xabasa nafaqatahum canhum ama se nafaqadii xataa uu hayo ka manciye ka hor joogsada bal dembiga uu leeyahay taas buu baabkeedii axaadiis baa isu ka adigu xoogaa ayaa inoo iman doontaa kale waa abaabo aada isugu dhow dhowa xadaثna abالربيع الزهراني وqتyبة بن سعيد كلاهma عن حماd بن زيد قال أبوالربيع حdثna حmاd قال حdثna أيوب عن أبي قلابة عن أبي أصmاء عن ثوبان قال أنه قال kle سندku waa dadkii aynu soo wada aragnay xmاadkuna waa de xmاadkaa hore un kan dambena waa حmاd بن زaيد un weeye أيوبna waa أyوب سkhtiyani imaamkii xaafidkan ahaa caabidka saalixa ahaa sikaaru taabiciin abi qiraabana waa ninka weyno sheekiisiiba dee taabiciintii isaguna caalimna ahaa kollay nin caabidanaba ahaa abi asmana waa taabici markaa waxaan aragnaa saddex taabici baa xadiidka ku wada sugan oo midkoodba ka kale ka warinayo sanad kastan baa dee ta tirada badinayso ee asaaniid afar ah horena waan usoo aragnay xataa casharka caawana way kuba sugan yihiin waana sanadka ugu caalisan ee muslim leeyo intaa wax ka yar ma laha laakiin kuwa sideedda iyo sagaalka iyo toddobada iyo gaadhaya waa dad dee dabaqa ahaan isku dhow baa kol dhexdooda kala warwarinayo markaa taasaa sanadkii uu kuba badnaanaya abuqilaaba waa anigaa sheegay laakiin horena waan usoo aragnay oo raggan magaciisa dee kollay waxaa la arkaa inta badan inaanay xafidin eh cabdاللahi بن زayd اjarmi baa la idhaah waa nin taabici oo caalim ahaa kollay asalkiisu waa reer craaqiyo walow markii dambe inta nin qabalaa craaq ama meelo kamida nin qaadi ka ah intuu dhintay isaga la dee lasoo qaaday buu taa isagoo ka ordayo kol yamaama tago haddana markii dambe sham iyo buu tago isagoo bilaadii kaba maqan taas ayuu dhintay oo de adigu nin siqoo caabida weeye abu ayu abu ayubna waa de ama ayub baan ujeedaano waa saxaabi taabiin waxa weeyaan waa tilmiidkiisii oo in badanna wax ka wariyo bal markaa uu dhimanayay kutubtiisii kutubbuu isagu lahaa badan xoogaa ah ayuu lahaayo kutubtiisii isagu u dardaarmayo dee ciraaq buu joogay kadna sham buu joogay wuxuu yihi isaga loo dhiibo hadduu nool yahay wey haddii uu dhintayna kutubta malaa wuxuu abrayba si aanay cid kale gacantooda ugu dhicin dhici karta ku tasarruftay in laba ama guba ama laba aase bal ayubna waa noolaayo markaas iyo xataa maxamed ibnu sirin iyo raggaasi way noolaayeen maxamed baabu weydiyu yihi kutubtan waxa kuma ma ku warin karaayo sidaasun wax kamaga warin karaa kutubta taraajimta hadalla inooguba sugan kolley de waa ninka caabidka kol kol waxay ka cabiraan da dee waxa laga yaabaa dadkiina taqriib ulaabaya fihi nasbun yasiir inay cibaarada aragtaan nasbi yar baa ku sugan nasbigu yar weeye fudud marka wax sidaas usii ridan maha buu leeyahay kolley waa muqaabila tashayucu nasbigu oo hadday shiicadu ay ahayd nimanka dee aalubeytki iyo taas iyagu maxabadoodi iyo taas ama de iyaga xidhiidhinaya dhici karta saxaabada kalena iskaba durkinayay niman muqaabilkooda ayaa jiray oo naasibo la ahaayo kasoo horjeeday iyaga oo taasna markaa dhici karta inay qoladan yar durkinayeen arrintu ahayd bal markaa taasoo yar bay idhaahaane lakin waana caalimaan bal hadda lakin uga jeeda halkan ayub sakhtiyani buu ku yihi kolley hadallo kale oo dee malaa mutlaqana waa laga soo naqliyay ya ayubu ida axdatha allahu laka cilma faaxdit lahu cibaadatan walaag ilahay hadduu cilmi kuu furo cilmi uu kuu ziyaadiyo adiguna cibaado ziyaadi ujeedadu shug nicmadii dee ilahay ku n horta waa wuxuu jude noqonaya haddaan taa lagaa helin haddii ilaahay cilmi kuu furo wax kuu ziyaadiyo oo ida axdatha allahu laka cilma faaxdit lahu cibaadatan ujeedadu cilmigii ku kordhaaba cibaadadiisa iyo khashyadiisa iyo taqwadiisa hala biirto marka cilmi ku ziyaadaba taqodiisu hala birta bu dee labadoodaba kollay dadka adqiyaday haayeen oo imika sakhtiyani oo kale ala habeenkii o dhan isagoo hadda daaca kusoo jeeda marka waa beri dhow yahay buu dhawaaqa sare uqaadi sir sijaarkiisu ay uqaataan imika inuu kacay oo aan taasna waa dadkaa dee isqarintood iyo zuhdigood iyo bal marka waxa weya waa ida axdatha allahu laka cilma faaxdit lahu cibaadatan abi asma camr ibn marsad barkoodna cabdillahi ibn marsad bay idhaaheen waa nin reer shama قال عن ثوبان ثوبان waa صxaabigii mawlihii rasuulka ilahi thوban iبn bujdud qaala qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi afضل dinaarin dinaarka ugu fadliga badan ugu fadli badan oo yunfiqu uu bixinayo arajulu nin uu bixiyo dinaaru dinaar weeye yunfiquhu calىa ciyaalihi ciyaalkiisa iyo dadkaa nafaqadooda ay saaran tahay uu ku masruufo iyo wa dinaaru dinaar yunfiquhu ku bixiyo arajulu ninku calىa daabatihi waa wixii markuubkiisa ahaye uu fuulayo waqtigaas fii sabiili llahi xaal uu kuma sugan yahay sabiilka ilahi ma ay kuma sugantaho waqtigaa uu jihaadka ku jiro wasiiladan uu markuubkiisa u adeegsanayo taa wixii uu ku calfiyo oo ku dhaqaaleeyo iyaduna inay jihaad baabaydiye waa tane taasna waxa weeyaan waaba ka ugu fadli badan iyo wa dinaaru dinaar yunfiqu uu ku bixinayo calaa asxaabi asxaabtiisa dadka rufaqadiisa weeye fii sabiil lahi tana bal jihaadkii baan kaba dhigayna waayo inta badan fii sabiil lah markuu san oo kale u yimaado jihaadka lagu fasira walow macno ka acamsan oo ah daacada si guud iyo duruqda khayrkana la yidhaah waa dadka isagu rufaqadiisa ahaaye zumaradiisa ahaaye gazwiga iyo jihaadka ay ku wada jireen waxaa iyagana dee uu siinayo ku nafaqeynaya taas waa kaas baa dinaar ugu fadli badan oo ujeeddadu waxyaalaha lala baxayo ee khayrka ah ee lala baxayo ama la infaaqinayo maalka lagu bixinayo waxa ugu fadli badan waxa uu ciyaalkiisa ruuxu iyo ehelkiisa ku masruufayo iyo waxyaalaha ama wixii markuubkiisa ama dadkii rufaqadiisa ahaa dee uu ku dhaqaaleynayo wax ku ugu tarayo ayaa ugu fadli badan welibana dee waxa inoo soo socda iyaga marka la isu geeyo waxaa mudnaanta iyo fadliga ziyaadada aleh weliba kaa uu ku nafaqeynayo ehelkiisa waa tan riwaayada dambe marka qaala abu qilaabata abu qilaaba wuxuu yihi waa ninkii xadiidka inoo warinayay wabada'a bilciyaal rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xagga waxbixinta markuu sheegaya wax lala baxo dinaarku dinaar keliga loogama jeeda iska jinsin baa looga jeedaa waa wixii waxbixintii wuxuu ku bilaabay ciyaalkii oo afdalu dinaari yunfiqu rajulu dinaaru yunfiqu calaa ciyaalih walow dee wow ay isugu cadfanta yidhahan wowdu tartiib ma faa'iideyso haddana horreysiintan waa kalaamkii dee rasuulkii ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh horreysiintan waxa loo horreysiiye mudnaan bay leedahayba oo markii rasul waan u tegi doonaa kitaabkan uguma tegi doonaa insha allahu tacaala xajka oo kale rasuulka ilaahay maalintii uu dee markuu dawaafkiisii dhamaystay uu sacyigii bilaabayey isagoo aayaddii ina safa walmar wata aqriyay eeg labadoodna wowbay isugu cadfayno wowdna tartiib ma faa'iideysa marka hore mutlaqu jamci ayaa muxuu yihi abda-u bima bada'a lahu bihi waxaan ku bilaabayaa halkii ilaahay ku bilaabo sheegidan la horreysiiye xataa haddaanay suma iyo fa-iyo aan la isuguma cadfin waxay keenaysaa mudnaan oo waa laftiga inoo iman doona riwaayaadka qaarkoodna nabda-u bima bada'a lahu bihi ama nasaa-i oo kale waxaa dhacay xadiidka ibda-u bima bada'a lahu bihi amar waxaa ku horreysiisan halkan wixii ilaahay ku bilaabo safu horreysiye sacyiga safo ka bilaaba haddaba markaa isagii baa leh ciyaalkan horreysiintan la horreysiiyey walow wowdu ay de taas limutlaqal jamci ay tahay mudnaan waa ta mudnaanta leh uma qaala abu qilaabata abu qilaaba wuxuu yihi cabdullahi bnu zayd wa ayu rajulin ninkeeba acdamu ka weyn ajran xag ajri uga weyn oo ruuxee ka ajri badan min rajuli nin yunfiqu nafaqeynaya calى ciyaali ciyaal sgaarin de cidda bal maala waxay mudnaanta keenayba buu leeyahay ruuxa ka ajri badani waa kee ruuxa masruufaya nafaqeynaya korinaya ciyaal yar yar oo yucifuhum aw yanfacuhum اllahu bihi allah de bal markaa labadoodan tanaazuc ahaan baan kaba dhigayna yucifuhum اllahu bihi wey ilah iyagii uu ku dhowrayo dulinimadii su-aaleed iyo baryo iyo baahi sababtiisa iyo infaaqiisan ilaahay kaga dhowraya iyagii min alicfaaf amase aw yanfacu yanfacuhum اllahu bihi wey oo markaa yucifuhum اllahu bihi ama yanfacuhum اllahu bihi ilaahay iyaga isaga sababtii madaladii su-aaleed iyo baahidad iyo baryo ilaahay kaga ca kaga dhowrayo oo de waa min alicfaaf amase yanfacuhum llahu bihi ilahay kuma anfacayo wa yuqnihim uu ku kaafeeya ninka ka ajri badani waa kee macnaa taas baa keentay bu leeyay in la horreysiyo la mudnaan bal de hadalka abuqilaabaha waan iskaba dhigayna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh tahay noo cadayn doona waa bakr xadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi waabu quraybi walafdu liabi quraybin qaluu xadaثna wakiicu saddexdoodu maxay dhahen xadaثna wakiicu can sufyaana سفيان هو سفيان الثوري عن مزاحم بن الزفراء عن مجاهد عن أبي هريرة قال أنه قال بل ragga kale مجاهد بن jabr iyo أبي هريرة inta kaloo dhamibo de waa dadka ama aad u شhuهroobay aئmada ah damaantood de صحaabigana waa أحمد mن rwى الحadيث في dهr waxa wey lakin مزاحم iبن زفr ba aynaan de saas kitaabkana inoogu badnayn laha arkaana macrifo aan loo lahayn horta muزaxif ibn zufar waa la idhaa muزaxib ibn abi muزaximna mala abihi abi muزaxim la odhanayana waana nin hiqo oo weliba saalix ahaa waana xafn xajar marka la eegatiisa waa saadisa ujeedadu ninkani dadkii taabiciinta ugu yaryaraa waa la wakti la mucaasarooday lakiin صaxaabo uu arkay ma jirto ficlan marka waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay marka la eega bukhaari ahar uu cumar ibnu cabdilcaziz ka warinaya kitaabka bukhaari kuba sugan muslim waxaana lamida nasaa-i ba halkan kulaba mide iyagana xadiidkan unbuu ku leeyahay waa muslim kitaabkan aan hayno iyo kitaabka nasaa-i kuwa kalena dikri kuma laha bukhaarina tacliiqaaso weliba ahar cumar ibnu cabdilcaziz ayuu kuba leeyahay ayuu ku leeyahay lakiin waa nin hiqa oo saalixa ninkaasaa mujaahid kaba warinayo taabicigaas marka wuxuu yihi abu hurayra qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi dinaaru dinaar anfaqtahu khidaabku waa likuli man yataأtىa minhu اkhidaab waa cid alla cidii in lala hadla ay ka suurto gasho usuubata khidaabkani dee waxna bixinaysa martabadaa joogtan weeye dinaaru dinaar anfaqtahu aada nafaqaysay fi sabiil الlahi aad ku bixisay jihaadkii ama daruqdii khayrkaba si guud baa dheh iyo dinaaru dinaar anfaqta aad ku bixisay fi raqabatin fi faka raqabatin waa addoon xoreynteed ood kuba xoreysay iyo dinaaru dinaar tasadaqta bihi aad ku sadaqaysatay calaa miskiin ruux baahan aad kuba sadaqaysatay iyo dinaaru dinaar anfaqta aad ku nafaqaysay calaa ahlika qoyskaaga ehelkaaga oo dee ciyaalkaagii iyo dee oridaadii ama zawjadaadii iyo dadkii ehelkaagii waalidkiiyo acdamuhaa waxa intaasiba horta waa dee marka la eego wax la bixiyo iyo meelaha maal lagu bixiyo waa tii ugu mudnayd kuwaasaa ugu ajri badan weeye laakiin iyaga marka iyaga dhexdooda la eego acdamuhaa intaas waa afartaas ka ugu weyn ajran xagga ajriga aladi anfaqta calaa ahlik ehelkaaga kaad ku nafaqaynayso ayaa xaggii ajriga oo markaaba leeg jihaadka wixii lagu bixinayey iyo waxa weeyaan wixii lagu bixinayey masalan taas oo kale addoon la xoreeyo oo kale bal dariiq kale oo khayr miskiinkii la siinayey waxaa intaba kasii ajri badan xadiid kasta inoogu sugan xadiidkan saxiixa waxaa ehelkii laba siinayo oo sababtuna waxa weeye de nafaqadoodu khaasatan ehelkii awlaadii oo kale yaryarayd iyo zawjadii iyo waalidkii baahnaa iyo nafaqadoodu waajib weeye waxyaalaha kale dee tadawuc bay noqonayaan horta waajib bay noqon haddii ehelku aanu kuwa ay waajibka aanay ahaynba uu yahayna xataa qaraabadii dee sila iyo qaraabo xidhiidhin baa sadaqanimadii uba dheeraanaysa zawjadii oo kale dee bimilki nikaaxa ama nikaaxan baa wuxuu keenayaa iyadoo nafaqadeedii inay waajib tahay dee ruuxii saaran imika zawjkii saaran bal markaa taasaa deeta waxay keentay inay kaba horeeyaan nafaqadii fi sabiil illahi iyo cidqigiiyo sadaqadii tani ay kaba horeyso guud ahaanna waxaa markaa inoogu sababna xadiidka boorin annafaqa cala alciyaal laiskuma boorin iyo inaan jaanibkaa la dayicin oon la ihmaalin iyo ajriga badan ee kuba sugan taas kolley axaadiisna xagga ismigu waa inoo dambeeya waaba kan xadaثna سacيid بن محamed بn الجrmiي qala xadaثna cabdالرحمن بn cabdالmلك بn أbjr الkinaniي عan abيهi عan طلحة بn مصرف عan khaysmة qala أنh qاl kuna juluسا mعa cabdاللahi بn cmr bal snadka koley waa dadku waa dadka aynu soo mare lakin cabdالرحمن بn cabdالmلك بn أbjr oo reer kinaana ah ayaa aabihiibu ka warrayay horta labadoodaba waa atbaacu taabiciinta lakinna waana kuwii ugu waaweynaa midna waa kuwii ugu yaryaraa cabdilmalik ibn abjarna waa cabdilmalik ibn saciid ibn xayaan ibn abjar oo abjarkani waa awowga labaadba cabdilmalik ibn saciid ibn xayaan ibn abjar lakiin waynu soo maro kitaabkay inooguba horeeyeen dalxat ibn musarifna dee waxa weeyaan iyadana horeynu usoo maray ninkaa isagu reer kuufe caalimkaah qaarigana aha muqrigana ahaa khaysamahan khaysamat bn cabdiraxmaan ibn abi sabrata baa la idhaah kollay awowgii iyo aabihii ba saxaabadii bay kaba mid yihiin isagu waa taabiciintii dhexe ayuu kaba midiyo kolkol irsaala dee cumar iyo hadduu meelo qaarkood raggaanu soo gaadhin kaba wariyo irsaal buu noqonayaaye bal waa nin siqa ah oo waalidkii iyo ama awowgii aabihiin ay saxaabadii rasuulka kaba mid yihiin qaala wuxuu uhi ninkaa khaysama kunaa juluusan waxaanu ayn kuwa fadhiya maca cabdillahi bni camrin cabdillahi bni camr bn lcaas waa saxaabigii jaliilka abiina saxaabiga ahaa id waktigaa jaahu waxa uu yimi qahramaanu lahu waa wakiilkiisii ninkii khasnadiisaba haye waxyaalaha dee isaga mu-antiisii adigu markaa hayay ayaa u yimi qahramaan waxaa sharaxay ugu sugan huwa alkhazinu lqaa'imu bixawaaij linsaan wahuwa bimacna alwakiil wahuwa bilisan fursi lafti carabiya maaha waa lisaankii reer furus weeye marka wuxuu leeyahy waa ruuxa khaznada u haya ruuxe xawaaijtiisa uba kuma adigu waa bimanzilat lwakiil isaga wakiilkiisii hawlihiisa u maamulaya ama khaasatan waxaa infaaqiyo jaanibka uba hayeen ninkaasaa u yimi fadakala wuu soo galay faqaala cabdullahi bnu camrin ba wuxuu ku yidhi acdayta hamsadiisi faamku way qadaran tahay acdayta miyaad ma siisay araqiiqa waa dadkii addoomaha ee dee shaqaynayay raqiiq asalka hore laftigu waa munfrad oo sida dee shaxiix ashixaar raqiiqna ariqabaa lagu ariqa baa lagu jamciyaa lakin kolkolna bimacna aljamci waa loo isticmaala san haddaba raqiiqii ma siisay quutahum masaariiftoodii iyo quudkoodii nafaqadoodii ma siisay quudkoodii ma siisay cuntadoodii qaala wuxu uhi la me maan siin qaala cabdullahi bnu cabrin ba wuxu uhi fandaliqtag oo fa acdihim sii quudkooda qaala markaa cabdullahi ba wuxuu yihi qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam kafaa bilmar-i isma an yaxbisa can man yamliku quutahu taas baa rasuulka ilaahay yihi orod ku noqo oo sii nafaqadoodii ama quudkoodii sii waxaa rasuulku yihi kafaa waxa ku filan bilmar-i shaksiga isman dembi ahaan waxa ugu filan oo ruuxa dembi ahaan waxa ugu filan an yaxbisa inuu xabaaso manciyo caman yamliku ciddan uu hananayo uu milkayo saad imaka raqiiqi oo kale iyo wixii kale dee waxyaalihii kale xataa xayawankiibaa soo gelaya quutahu quudkiisa uu ka xabaaso quutahu waa mafcuulkii yaxbisa in caman yamlikuna manta waa mawsuul oo kolley dee caidkii uu xadfanaanaya waa fadlo oo macnuu muxuu noqon kafaa bilmari isman an yaxbisa can man yamliku e can man yamliku weye ciddaa uu milkeeyo saa addoomihii oo kale inuu maxay ka xabaaso inuu ka xabaaso ka manciyo quutahu quudkiisa waa waxay cunayeen iyo quudkii masaariiftii taas waa dembiga u filan macnaa waxa weeyaanu ruuxu haddaanu dembi kala samayn si kale waa u toosan yahay wax dembi oo kaleo ka dhacay ma jirto waxa dembi isaga ka dhacay waxa weeyaanun cid uu dee taas uu hananayo milkeeyey buu quudkoodii ka manciyey intaasaa dembi uu ku naar galo ugu filan isagoo haddaanu dembi kalaba lahayn dembi ahaankaasaa ugu filan kolle xadiidka abi daud iyo sanadka saxiixa ay kuba wariyeenba muxuu ahaa iyo axmed iyo kafaa bilmari isman an yudayica man yaquut kitaabka inooguma sugnay waa abi daud iyo axmed iyo ruuxa ismi ahaan waxa ugu filan inuu dayaco ciddan uu quudkooda milkeeya waa ciddii uu mas-uulka ka ahaa masruufkooda uu milkeeyay masruufkoodu saarnaa inuu dee dayaco nafaqayn waayo oo uu dayaco intaasaa dembi ugu filan ujeeda dembi kale haddaan loo helin intaas mooye sida kale camalkiisa kale waajibaadkii ama wixii awaamirtiina waa wada ilaaliye nawaahidna waa ka wada dheeraaday dembi intaasaa ugu filan kaasaa dembi uguma filan oo markaa waa adigu dee digniin jaanibkaa tadyiicaas laysaga digayo iyo mablaqa dee kol haddii infaaqoodii ajrigaa badan yeesho xataa ajrigii jihaadka kaba batay iyadii oo bal matsalan nafaqadood dadkii ay saarnayd wey waa dadkii isaga waxani ay laasimka ku ahayd nafaqayn waaya oo dayacaana dembiga intaa leeg buu yeelanaya baabulibtidaa-i fi nafaqati binafsi uma ahlihi uma alqaraabati bal haddaba nafaqa marka ay noqoto ruuxii waxbuu bixinayaa baahidina wayba iskaba badnaanaysaa seebuu ukala horreysiinayaa waa taa marka baabku taasuu inoo markaa inooguma sugan waa baabul ibtidaa-i bilowgii lagu bilaabayay fi nafaqati xagga nafaqaynta binafs ruux naftiisii uma ahlihi ehelkiisii uma alqaraabati qaraabadii hadduu intaas daa-i kaba maarantona wixii kale iyo duruqdii kale khayrka warkood xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layثn xa وxadaثna mحamed بن رمxin qol aخbarana layث عan abi الزubayr عan jaaبiri qala anahu qaal jaabir بن cabdالlahi ba wuxuu yihi actaqa rajul horana abu زubayr iyo layth markuu wax ka warinaya bal kalan baa inoo horeeyey actaqa uu xoreeyey rajulu nin min bani cudrata reerkaa reer bani cudra la yidhaaho ninka magaciisana abumadkuur baa la odhanayey ee asalkiisu yaanu aws iyo khasraj ahaane laakiin ansaar bu ahay oo nin degaanka ahaa haddaba cudradna waa reer carbeed oo reer qudaaco kaba mid oo dee kuba shuhrowday oo iyaga kuba shuhroobay waktigaas dee ama cishqigii badnaa ee dee rag kala duwan oo iyaga kamid ay uba dhinteen iyo ay kaba cabireen alhawa alcudri oo markaas oo taas oo ay nimankan dee lasoo naqliya taariikhda kuba sugan ee carbeede cishqa uba dhintay waaba reerkay ahaayeen haddaba kaasi bal markaa nin reerkaa kaba mida actaqa rajulu min bani cudrata ayaa cabdan lahu adoon uu lahaa buu xoreeyey can duburin waa xag dambe macnaa wuxuu ku xidhay xoreyntiisa ama xorowga uu xorooba baan ujeedaa uu ayaa wuxuu kuba xidhay geeridiisa wuxuu yihi addoonkaygaas haddaan dhinto xor weeye manaa laygama dhaxlayo wax kale ee addoonkaas waano marka waa noocan ay yidhaahaan de almudabaro waa hababka wax loo xoreeyo mid kaba mida oo waa ruuxii intii dee noloshiisiina isagaaba ku intifaacaya adeegiisii oo u khidmaynaya laakiin maalinta uu dhinto ayuu xor noqonayaayo mudaber bedhankaa la dibdhigay xornimadiisii la dibdhigay ama lagu xidhay xornimadiisa mowt iyo geeri laguma xidhay bal taas buu aha fabalaga dalika waxa arrinkaas gaa uu gaadhay rasuulallahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa maqlay faqaala wuxuu yihi alaka maalun gayruhu xoola aan isaga lahay aan ahayn ma leedahay faqaala la oo dee waana riwaayada kale xadiidkaba oo isaga u mooye wax kale muu lahayn na waan u baahday oo baahina way haysay markaa wax kale maba laha taasuba weye faqaala la faqaala rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi man yashtariihi yaa iibsanaya mindi aya waa isagu de waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh muslimiintaba dee imaamkoodiina weeye markaa maslaxadiisii iyo dee arrintiisiibuu eego baahi baa jirtay uu baahday xoolo kalena ma lahayn bal riwaaye ismaaciil walow imaam nawowi halkan raximah llahu tacaala bal taas uu leeyahay in dayn iyo waxyaalahaasoo xadiidku qolooyinkan yidhi dayn baa loo iibin karaa buu radin ay u tahay horta dee riwaayana way kuba timi in ninka daynna lagu yeeshay xaajana way timi dee addoonkana markaa xor maahay waa bacda almowt waxa uu xornimadiisa kuba xidhay rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu yihi man yashtariihi mini yaa addoonkaa iga iibsanaya addoonku qabdi buu ahaa faاshtaraahu nucaym ibnu cabdillaahi alcadawiyu ninkaa nucaym ibnu cabdillaahi la yidhaaho waa saxaabi ee reer beni cadi ayaa iibsaday bisamaani miati dirhamin sideed boqol oo dirham buu kuba iibsaday nucaym ibnu cabdillahi waa saxaabi jaliil ah asxaabtii rasuulka kaba mida alcadawiyu nisbadana waa cadigii reer quraysheed weeye ano waa cumar ibn اkhadaab bay isku reer yihiin waayo cumar ibn khadaab baa min bani cadi bal waxaa la yidhaha cumar waa ka islaamnimo horeeyey laakiin dee waan usoo hijroonoo islaamkiisana waa qarinayo hijradiisna way dib dhacday waxaabana la yidhaahaa markii uu doonay inuu soo hijroodo ayaa reerka wuxuu ahaa dee odaygoodana uu ahaa malaha qabla alislaamna intaan qoyskan dee cumar iyo ani ubeydka reer beni cadi aanu noqon iyo dee usrada ugu mudan waaba qoyskooda ahaayo marka araamishu reer beni cadi waa dumarka aan la qabin iyo dadkooda baahan buu masruufi jirayba markii uu doonay inuu hijroodo ayay yidhaaheen diinta doonta hayso waa naga tegin de waa markaa reerkii tawa diinta doonta hayso oo dadkiila waa la dhibayo la xidhxidhayo diinta waxa doonta hayso aan nagama tegin oo adigu tii ayuu ku baaqi noqday oo xudaybiye markii la gaadhay cahdigii iyo sulxi dhacay ayuu isagoo dad waxoogaayo qoyskiisiya la socda ayuu yimi dagaaladii ugu horreeyey shaam lagu dagaalamayey nimankii reer ruom lala dagaalamayeyna kollay waa ku dhintay saxaabigani ama khilaafadii cumar ha noqoto ama taa abibakar ba haba noqotee barhkood ajandin ayuu kuba dhintay dhaha riwaaya soo naqliyeen walow dee sanadkooda qolooyinka muarikiintu ay soo naqliyeen in markaa uu yimi rasuulku yihi imaka xadiis ahaan dee kolley imaka waa saas lasoo naqliyaan leeyahay oo dee ma jazminayo inba waxay soo naqliyaan dee zubair ibnu bakar iyo inuu rasuulku kuba yidhi bal saa ay dee iyagu soo naqliyaan ama soo aroortay un qawmuka kanuu khayran laka min qawmi ama dee waxay qowmkaagu way ka kaaga khayr badnaayeen aniga qoomkayod maana tolkay aniga sida i ahaayeen iyo sida tolka ku ahaayeen way kala fiicnayd tu yihi bal qawmuka khayr tu yihi rasuulka markaasay soo aroortay aniga de waa kuwaasoo waxay ugu qasbeen inaan hijroodo adigana way ku daayeen oo waa kuwa ku yihi nala joogo deetuu yihi haddana isagii muxuu saxaabiga balsay soo naqliyaan ayaa muxuu yihi laakiin de muxuu yihi isagu rasuulkii ilaahay o de hum xamaluuka ama dafacuuka ila lhijra wahum xabasuuna can ilhijra adiga hijradii dee khayrkaasi ka wada yime diinta kuma asaasantay bay xaggeeda de ay taasaa kaba dhalatay aniga se de hijradii iyo iga manciyeen oo aniga halkaa fadhiye ka hadhay jihaadadii iyo waxyaala kaba hadhay calaa kuli xaalin waa nucaym ibn cabdillahi o wuxuu ku shuroobay annaxaam in la yidhaha mala xabeen bu lahaa barkoodna waa qufac yar u lahaa baa la yidhaha annaxaam baa la odhanaya haddana aabihii baa noqon ninkaasaa sideed boqol oo dirham siistay fajaءa biha rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay baa dee la yimi oo waa daraahimtii fadafaca ilayh ninkiibuu u dhiibay la odhanaya abu madkuur oo wuxuu ku yihi uma qaala ibda binafsika de waa ugu baahnaaye war naftaada ku bilow fatasadq calayha de wixii ku nafaqeeyo naftiisa dee waaba sadaqay unoqonaysaa ee naftaada ku bilow horta adigii baa u baahan waxan fain fadala shay haddii wax kaa soo hadhaanba faliahlik ehelkaaga oo dee noqon kartaba de waa qoyskiisiy ama dadkii kala qaay markaa ehelkiisiun fain fadala can ahlika shay-un haddii ehelkaaga ay wax kasoo hadhaana falidii qaraabatika waxaad siisaa oo dee taas qaraabadaadii kale fain fadala can dii qaraabatika shayun dadkii qaraabadaada hadday wax kasoo hadhaana fahakada hakada xaggan iyo xaggaa kuba bixi hakada sa iyo saasoo macnaha san raawigii ishaareey yaqulu fa bayna yadayka wacan yamiinika can shimaalika sida xalay soo maray ujeedada bixi oo daruqdaa khayrkaiyo halkaad khayr u aragtaba kuwa bixi hadday wax ku dheeraadaan lakiin marka hore horta naftaada ku bilow ehelkaaga ku xigsi oo markaa dee ruuxii wuxuu ku bilaabaya ibda binafsig oo naftiisiibuu ku bilaabaya haddana ciddii kale nafaqadoodu ay saarnayd buu taas buu noqonaya bal xadiidka kolley dee iyada arrinkan uu ubaabeysan yahay waa inoogu sugayo alibtidaa fi nafaqati lmadkuura cala hada tartiib in bal tartiibtaas nafaqada iyo marka wax la bixinayo haddaan wixii la wada gaadhsiin karayn oo tasaaxum jiro saaba loo kala horreysiiyo arrin kalena oo inooguma sugan oo muhim o haddii waxyaalihii xuquuqda ahaayee la yeeshay ay wixii way iscidhiiriyeen lama wada lama wada iman karo lagama wada gudi karo say u kala ahamsan yihiin baa loo kala horreysiinaya oo say u kala gudan yihiin baa horreysiinta yeelanaysa sida rasuulka ilahay ba xadiidka tartiibtiisa inooguma sheegay waxaana ayn bal matalan haakada haakada sidii xalayba aan soo nidhi un weeye oo waxay keenaysaa inaan dariiq keliya markay khayrka iyo tadawuca noqoto meel keliya un ruuxu aanu kuba xidhnaane kolba halkii dee uu isleeyahay maslaxa kuba sugan inuu kuba bixiyo oonu jiho keliya un aanu iskuba xidhin arrin kalena xadiidka way kuba suganta waa masale laakiin dee beeciya bay kuba dambaysaaye ah bal addoonka mudaberka imika maba jiraan taas oo alxamdulilah addoon maba jiraane mudaberkii waktigaa xor maahe waa addoon wuxuu xoroobayaa bacda markaa wafaat buu xoroobayaa intan uu dee sayidkiisii nool yahay oo kale wixii ma la burin karaayn wasiye oo kalun bay arrintu noqotay welina wasiyadii de waa waxaa dambeeya miyaa la iibin karaa khaasatan hadday baahiya taas timaado de hadday xadiidka tay inoogu sugan haddii xaaja timaado ruuxu u baahdo ama deynba lagu yeesho oo kale iyo waa inay banaan tahay kolleyna waa sida dee shaaficiyada iyo ahlulxadiidiya ay qabaan beyc lmudaber fi xali lxayaat inuu jaa-is yahay lakiin dee malik iyo abu xaniifa iyobaa qowlkoodu yahay inaan laba iibin karin iyo riwaaye axmed iyo xadiidkuna laakiin tukeenayo waa dee inay xaaladaas iyo khaasatan weliba baahi markay timaado la iibin karo وxdثnي yعqوب بن إbrاhيم الdwrقي qال xdثna اسmاعيل yعnي بن عlyة عن أyوب عن أbي زبير عن جابr أنa رaجuلا mن الأنصاr يuqاl lh abu mdkوr waxba waa riwaayo xadيidkii dريq labaad u leeyahy lakiin tasmiya un baa inoogu sugan labadii nin ba waa lainoo magacaabaya nin abu mdkوr la idhao ansaareed waana ka reer bني cudrوa ayaa اctqa غulاama lah can dburi wuxuu horeeyey halkii hore cabden bay ahayd imika waa ghulaaman ghulaamkuna waa adoonun halka walow dee macno ka acamsan loo isticmaalo saynu horeba usoo aragnay actaqa ghulaama lahu can duburin yuqaalu lahu yacquub ghulaamkaasna waxaa la odhanaya yacquub oo dee riwaayaadka sida jaab inuu uu noola muddo dheer buu dib u noolaayo waxaaba xadiidka imaaradii ibnu zubayr inuu dhintay baa xadiidka duruqdiisa kuba sugnayde wasaaqa alxadiida bimacnaa xadiisi lays bab fadl النفqة والصdqة عlى الأqربين والزوج والأwlaad والwaalidيn walow kanuu مشhrikiin wuxuu baabaysan yahay fadl نفqati نafqada fadligeedii iyo wصadqati calى aqrabiina dadkii qaraabadaha lagu sadaqaysanayay oo dee sadaqo iyo silay wada noqonaysaa laba ajri bay yeelanaysaa wazawji haweeneydu hadday wax leedahay o waxhaysato ninkeedina uu faqiir ba yahay sadaqadii zawjka wax lagu sadaqaysanayey iyo wal awlaadi caruurtiiba sade aytaamtii adigu dee waalidkaba u ay u ahayd iyo iyo wal waalidiina waalidadii adigu bal dadka caynkaasa infaaqii wax lagu bixinayay fadliga uu leeyahay walow kaanuu mushrikiina bal ciddan dee qaraabada ah sida waalidkii oo kale xataa mushrik hadduu yahay wasaaxibumaa fi dunya macruufa baaba ilaahay yidhi ixsaankii iyo samanfalkii iyo waxsiintii taa lagama tegayo waa la siinayaa oo xataa gaalaba haba ahaadeen waa la xidhiidhinaya wey xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki عan isxaaq بn cabd لlahi بn abi ضalxata anahu samica anas bna maliki yaqul isxaaq بn cabd لlahi بn abi ضalxa oo taabiciya wuxuu maqlay anas ibn malik anasna waa adeerkii waayo cabdالlahi بn abi ضalxa iyo anas xagga oyay ka walaalayn oo musulayn baa wada dhashay yaqulu xaaluu ku qawlayo kaana abu dalxata abu dalxa waa isxaaqan awowgii anasna dee waa hooyadii ayuu qabay abu dalxa zayd ibnu sahl abu dalxa wuxuu ahaa akthara ansaariyin ruux ansaara ama ansaara ka ugu badan bilmadinati madiina maalan xagga xoolaha ee xoolahooduna beeray ahaayeene marka la eego dadkii madiina ee ansaareed ninkii ugu qadisanaa ayuu ahaaye xagga jaanibka beeraha iyo bal jaanibka uguma badnaayo dee xoolo kalaba wa kaana axaba amwaalihi xoolihiisata loogu jeceliyay ama waxa ugu jeceliyay wuxua ilahisa xaggiisa loogu jeceyl badanye bayraxa anaa waa bustaan ama beer timir ahayd oo bayraxa la odhanayay kollay dhowr dabdi bay ku dabdiyaan oo ilaa sideed iyo wejiya bay gaadhsiiyaaneen bal bayraxa waabay badan tahay oo kale iyadoo la qasriyo weeye iyadoo lamado bayraxaa ama ba'da la kasriyo ama ra'da la damiyana kollay waa luqaad meesha yimi ee bal waa beer laakiin ama bustaan magicii waana tan halkay ku taalayo wa kaanat waxay ahayd bustaankaasi mustaqbilat almasjidi masjidka rasuulka oo mid ka horeyso soo qaabilsan oo xaggan hore kaba xigta ayay ahayd waayo dee masjidka rasuulka iyo halkaa degaankaas reer reer bani najaar la yidhaho ansaara waana reerkii cabdilmutalib ba dhalay ayaa meesha degaanku ahayd oo dee ansaar ama aws iyo khasraj magaalada hala wada deganaadiyo madiine hareeraheedaba e laakiin reer reer baa loo deganaa qolo kastaa beerahooda iyo aqaladooda meel ahayd oo halkan masjidka iyo reer bani najaar baa deganaa isaguna zaydna ibnu sahl ama abu dalxana waa reer bani najaar haddaba masjidka ayuun bay kasoo horjeeday wa kaana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yadkuluhaa mid gala wayashrabu waanu cabi jiray min maain biyo fiiha dhexdeeda kuma sugnayd oo dayibin macaanaa weeye oo biyaha madiina waaba adkaayna waa kaba cabayo dee rasuulka ilaahay beerta harsi waa u gelayey ruuxu dee hadduu meelaha basaatinta iyo taa taga tanazuh iyo inuu ku raaxaysto iyo taasna wax basiyo kusugani ma jirto biyo macaan hadduu dee biyo adagiinu biyo macaan doontada dhibaata bal rasuulka meel ka durugsan baaba looga keeni jiray biyaha macaan ee waxa weeye biyaha macaane kuma suganna uu cabi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala anasun anas ba wuxuu yihi falama naزlat hadihi aayatu aayadani markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas suuratu ali cimraan oo ma gaadhaysaan birigu waa ismu jaamicun lianwac alkhayraat iyo daacaat o waa biriga kamaalkii iyo taas ma gaadhaysaanba xataa tunfiquu ilaa bixisaan mima tuxibuun waxyaalaha jeceshihiin idinku aad jeceshihiin aa wax ka bixisaan kaas dee birigaas kamilkaa kuma sifoobeysaan marka aayaddaas soo degtay ayuu qaama abu dalxata ilaa rasuuli illah abu dalxa wuxuu ukacay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh faqaala wuxuu yihi in allaha ilaahay yaqulu wuxuu leeyahay fi kitaabi bacdu salaf baa yidhi yaqulu lama odhanaye de in allaha qaala iyo qaala lahu tacaala baa la odhanaya yaqul lahu lama odhanayo lakin tan dee nusuusta way kusoo noqnoqotaayo qowlkaasna kollay qowl maha halkanana w ka yar way taabanaya dee meelo kalena waa kuba taabtahay ee waxa weya wax basigo kusugani ma jirto iyo ishkaalna ma jire in allaha yaqulu fi kitaabi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuuna wa ina axaba amwaali xoolahayga tan ugu jeclahay ama axaba amwaali xoolahayga ka loogu jacayl badanya ilaya xagga iga anigu ugu jeclayna bayraxa waa beertan ama bustaanka bayraxa wa inahaa bustaankaa bayraxa ama beertaasi sadaqat lilahi waa sadaqo ilaah usugnaatood u bixinayo wey ilah baa bixiyey waa busmaha geedaskaba mida waa bustaankii uu xoolihiisa ugu jeclaay oo dhan ayuu wada bixiyey si uu u noqdo kuwaa dee iyagu birigaa ku sifoobaya kamilkee taamka ah arju waan rajaynayaao biraha waa ixsaankeedi iyo khayrkeedi iyo bir waa taan ili waa ismu jaamicun lianwaaci daacaat weeye bal markaa waa sawaabka dee waxaan aan laba imin sawaabkeeda iyo wadukraa kaydkeeda de waa wuxuu ilahay agtiisa kuma sii kaydsanaye cind اllahi ilahay agtiisaan kaba rajaynaya ee fadacha waa tawkiil rasuulka ilahay buu wakaalanaya uu bixiyey isagu oo kuma soo noqonayso lakiin meelaha lagu bixinayo rasuulka ilahay kuma daayay in isagu halka ku haboon uu kuba bixiyo fadacha dhig oo bukhaari baa meel kale ee wuxuu de uu soo celceliyaayo baab u baabaystay macnaha wakaalada kitaab wakaalana waa geeyaayo bal wakiilkii qawlkiisa uu odhanaya ama ruuxii uu qawlkiisa wakiilkiisa uu ku odhanayay dachu xaytu araaka allah iyo fadacha yaa rasul ujeedadu waa siday kugu muuqata eed u aragta adigu ugu tasaruf weeye fadacha ya rasuul allahi xaytu shita halka doonto qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi bak bal bak san way ku dabdiyaan kolkol waa la tanweyniyaa bakin waa la yidhaah haddii la takraariyo ama la celceliyo laba la istiraaciyan waxay dhahan ta dambe kolley waa la sukuuminayaa ta horena waa la tanwiniya baki bak baa la odhan bahbahna waa la mid waxa ay tahay waa kelimo lala yimaado loo yidhaaho marka shay la fiicnaysto la jeclaysto ee laga raali yahay ee de wixii la amaaniyo ama la jeclaysto kelimo ay iyo cibaare ay isticmaalayeen weeyoon rasuulka ilahi baa dee arrinkii ayaa cajabgeliyey weeye waana nooc amaaneed waxaana uu ka raali noqday waa nu cajabgeliyo markaasuu yihi bak dalika maalun raabixu dalika kaas waa waxaa bustaankaa dhan ee uu la baxay maalun xoolo weeye raabixu duu ribxin ribxi u saaxiiba waa wax laga faa'iidayo faa'iide aada u badan oo dee inay ilahay agtiisa tan adcaaftii adcaaftii uu kaba helaya waxa ilahay daraadiina oo bixiyo raabixun markaa bana duu ribxin weeyaan si laabin iyo tamir iyo kale de waxa weeyaan laabinun manaa waa duu labanin tamirunna waa du duu tamrin anaka laabinu tamir dalika maal raabixun waxaa kaloo dee kuba dabdiyeen riwaayo nawina raximah llahu taala xadiidka markuu riyaadka soo dhigta labada rabiyo dabdiga u daadiyo goor waa alfaadaha uu dabdiyo xagga horeba muqadimada kuma yidhaaho waxyaalaha caynkaasi alfaadaas waan dabdinaya raayixunna waa la wariyey ama waa lagu dabdiyaan ujeedaa halkan raabixun iyo raayixun de kitaabkeenaba haddii raabixun la yidhaho waa duu ribxin weeye raayixunna muxuu noqon waa raa'ixun dee sawaabuhu iyo nafxuhu ilayka wey adugu de ajrigii iyo sawaabki waa wuxuu kusoo noqonayo weeye dalika maalun raabixun qad samictu waan maqlay ma qulta fiiha wixii aad tidhi shanigeeda ku tacalluqseen fiiha waa fi shani bayraxa waan maqlay wayna anigu ara waxaan arkaa oo dee an ine an tajcalahaa inaad yeeshid ood uqaybisidood markaa fil aqrabiina waa halkan waa dadkii qaraabada ahaa dadkaa qaraabadaada ah eed iyagu wax lahayn ee baahan beertaadan iyo bustaankan aada la baxday iyagaa kaga awleysan dadkii kale kaaga shisheeyey ee qaraabadaada inaad yeeshid ood qaraabadaada wixii aad ka gaadhsiin karta iyo cidda balaguma baahan aada siisid taasaa aniga ii muuqata wey faqasamaha si buu yeelay oo faqasamaha waa qaybiyey abu dalxata fi aqaaribii dadkii qaraabadiisa iyo bani cami ilmaadeeradii ayuu uqaybiyey bal cid markaa cid baa laynoo magacaabi doonaa waana kan laftiga xadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna bhs bhs بن asd الcami qal xadaثna xmad بن سلمةa qal xadaثna haaبit عan aنasi kole xmad iبn زaydna caaw aan soo haynay xmad iبn سlmna waa tan caawaba aan hayno labadood waa labada xamaad de marka la israaciyo labada xamaad laba idhaha xmad iبn سlma ka weynaa walow xagga iطqaanka de a idhaha xmad iبn زayd lakin de waa nin xaafida xagga cibaadada iyo صلاxana ninkani dee qimo nin kaba gaadho ahaa ay yidhaaheen ba cabdiraxmaan ibn hadi ba yidhi hadii la yidhaho dee beritaaba qiyaamada dhacaysa ama geeradaada ku imanaysa camalu kordhin kari lahaa ma jirin macnaha ujeedadu waxa uu intaa kaba sii badin kari lahaa xamaad bin sala adoon saalixa aada u qiimada badan bu kolley kitaabkeenana markuu saabit kaba warinaya dadkaas oo markay saabit noqoto waxaaba la yidhaha de waa asbat nnaasi fi saabit axaadiista saabita waa dadka ninka ugu yaqaano ee jaanibkaa ugu sugan walow dee axaadiista dadka kale kolkol aanu heerkaaba ahayn can anasin qaala lama naزlat hadihi اaayaةu aayadani markay soo degtay lan tanaalu lbira xatىa tunfiquu mima tuxibuuna ayuu qaala abu dalxata yihi araa rabanaa waxaan arkaa rabbigayo yas'aluna isagoo na weydiinayo de waa iyagi naga dalbayo na weydiisaba min amwaalina waa dee saan duruqda khayrka ugu bixino waa iyagu baa nafciga leh faushiduka waxaan ku markhaati gelinaya ya rasuul الlahi ani qad jacaltu ardii barixa waa alfaadii lagu dabdiyo mid kamida bayraxa waa taa lena alfaado dhowra lilahi ilahay inan u yeelay oo ilahay daraadi aan ula baxaan ku markhaati gelinaya qاaل fqاla رasuul الlahi slى الlaهu عalيه وsلم anas baa yihi rasuulka ilaahi ba wuxuu ku yidhi اjcalha fii qaraabatika qaraabadaada haddaba si oo u qaybi qaala anas ba wuxuu yihi fajacalha wuxuu yeelay oo u qaybiyey fii xasana bni haabiti ubay bni kacb xasan ibnu haabit iyo ubay ibnu kacb labadooduba waa reer bani najaar waana qaraabadiisii kuwaas baa dadkii uu bal waxa weeyaan siiyey kaba mid aha xadiidka ta inooguma sugan horta waa istixbaab linfaaq bima yaxib ruuxu wuxuu jecel yahay isagu uu jecel yahay taa inuu wax kalaba baxo weliba dadkii dee ahlulcilmiga iyo fadliga iyo aqoonta lahaana meesha ku haboon inuu kalaba tashado siduu isagu yeelay way inooguma sugan tahay arrinta kale xadiidka inooguma suganna asadaqa cala alaqaarib afdal min asadaqati cala alajanib hadday baahan yihiin aqaaribtu iyaga silo iyo sadaqay wada noqonaysaa sidii xadiid ba rasuulka ilaahay kuba yihi oo dadkii kale kaga mudan ba weeye oo taas wey arrin kalena way inooguma suganta marka qaraabo la leeyahay qaraabadu macnuu maaha un dee ama kuwan uu isaga walaalihii oo kale iyo ilmaadaradiisii dhawaaye dee kuwo ka durugsanna qaraabadii way noqonayaano waxay culimadu yidhahaan xasan ibnu thaabit iyo ubay ibnu kacab iyo meeshay ku kulmayeen waa awogo toddobaad bay isugu imanayaan walaha dee bani najaar iyo meelahanun bay iskuba yihiin intan soko kuma kulmayaanba waana tan qaraabadii ay soo galeen oo dee walow si ay ukala dhow yihin ay ukala mudnaantii yeelanayaan lakiin haddaan qaraabadu maaha un dee kuwan aladniin ee ruuxa aada ugu soo dhow un kuma koobna we xdثnي hاrون بن سعيد الأيدي قال xdثnا بن وهب قال أخبرني cمر عن بkيr عن كرyب عن مyمونة بنت الحارث bل cمrigani waa cمر بن الحارثki in badanaa soo maray bkayrna waa in cبداللahi بن الأشhج كرayb ba wuxuu yihi mولى بن عabاس ayaa ka warinaya عن مyمونة بنت الحارث waa أم المؤمiنين wey أنahا مyمونة اعتqت waxay xaraysay wlيdة adoon في زmاn رasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم wqtigii rasuulki ilaahay bay adoon xoreysay fadakrat dalika arrinkaas bay u sheegtay lirasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم markii hore rasuulka ilaahay kalamay tashan may ogeysiin markay xoreysay dabadeed bay u sheegtay de haweenayduna xoolaheeda ay iyadu leedahay iyadaa maamulkeeda iskale iyadaa tasarufkeeda laho de waxa weeyaan siday doontay ugu tasarufi kartaa oo ma dee idankii zawjkeeda iyo taas iyo kale waa masalaan horena usoo yar marnay hadal malikiyana waan soo naqlinay bal waxa weeyaan idanka zawjiya waxyaala halkan uma baahno kolley dee ciidiya baa waxa kuma soo marnay waa tan rasuulka ilaahay zawjadiisii weeye way xoreysay bal waxa dhici karta in marka hore isaguba siiyey markii dambena taasay ugu tasarufto markii dambe ay usheegtay faqaala rasuulka ilaahi ba wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh low acdaytiha haddaad siisid akhwaalaki dadkii abtiyada reer abtiga haddaad siisid oo sida xadiidkuba yimi adoo kagaba furta dee awaneydaa mala mid ahayd qaraabadeedii ahayd oo xoola raacaysay aad kagaba furato taas ayaaba fiicnaan lahayd adigu haddaad iyaga siisid ba kana acdama liajriga hadda cidqigu waa taa dee waaba ruuxa in ruuxa addoon xoreeya sida xadiidkii saxiixa kuba yimi xubin kastaoo addoonkii kaba mida waxa ilaahay naar kaga xoreeyaa xubin kasta oo ruuxan uu xoreeyey kaba mida xataa farjahu bifarji ajrigii intaa leekaa ayaaba xidhiidhintii qaraabada la xidhiidhinayay khaasatan marka ay dee baahan yihiin iyo kollay dee waxa wada caama maho in la yidhaha cidqi guud ahaanba silaturaxim baa ka wada fadli badan suuro khaasay ahaydba dee kollayna suuro kastaaba meesheeda yeelanoo baahidii iyo adigu markaala duruuftii jirtay waxyaala xukumkii way bedeli karaane muhimku waxa weeyaan siladii arxaamtii ayaa cidqigii fadliga aad iyo aad u badan lahaa baa rasuulka ilahi kaba horreysay yihi kaasaaba kaaga sii ajri badnaan lahaa baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kale akhwaalik akhawatik baa mala meel bukhaariya waa ruwaadda intooda badan maayo waa nin markaa asiri la idhaah iyo muwada iyabaa dhacday oo adigu bal waxa weya labada xaalabana nawowi waa sugayaaba bal waxaa kuwa sugan bu leeyahy alictinaad biaqaarib اlumi kiraaman lixaqiha wahuwa ziyadat fi birha bal dadkii aqaaribta iyo xigtada hooyada ahaayo iyadana loo cinaayoodo la ihtimaamoo la xidhiidhiyo waana dee xaqeedii hooyadu lahayd oo la gudanayo taas bay noqon iyo birigeedii bay kaga mid tahay haweeneyda ku tabaracda maalkeeda bigayri idni zawjiha taa san marka horeba sheegay xadaثna xasan iبn الرabيci qala xadaثna abulaxwas waa salam iبn sulaym aynu marar kala duwan soo aragnay can اlacmashi can abi waa'ili can camr bn الxariثi can zaynaba imraأati cabdالlahi walaag markii dhaweyd maxaan idhi sanadkii kan ka horeeyey xadaثna بn wahbi aخbaranii camr waa camr bn الxariثki inta badan aan arki jirnay baa idhi imikana maxaa inoogu sugan abu waa'il ninka uu ka warinayo can camr bn الxariث kolleyna waxay la tahay ruuxii kol hadduu xadiis iyo asaaniid kuba dhex jiro inuu fidno iyo fahmo yeesho kol kol dadka maraatibtooda iyo dabaqaadkooda iyagoo isku magacan ay isku magaca noqdeen aanu isaga balanta cala aqal uu ka joogsado dee waxyaala suuraysan karo imaka ninkaa hore haddaan eegno camr bn alxarisa waa ninkaa ibn wahab kaba warinayay oo dee bukayr iyo kurayb iyo maymuna ayaaba imaka xadiidkii marfuuca intaasaa udhaxaysay kana waxaan aragnaa saxaabiyadii xadiidka warinaysay buu ku xiga waa nin ka dabaqo horeeyo markaa laba nin bay kala yihin eeg halkay kala galeen ay sanadka kaga jiraan ayaa xataa haddii dee ay isku magaciin ruuxii inuu baraaruga maayo dee kolkol baa waxaa dhacda dadka ruuxii kol hadduu magacun uu ahaa kii la magac ahaaba xataa laba boqolos uu hawo udhaxaysa inuu uqaato kii un inuu yahay waa ninkii uu kala dad magaca xafiday bal kii un loo qaato uno dee taasoo markaa adigo arrintood lakin dee ruuxu kala duwaasaniya ina fidnada aynu yeelano iyo fahamka aan yeelano camr bn xariskana waa saxaabi isaga weliba haweeneyda u ka warinayaana waa saxaabiyad acmash iyo abuwaaila waa laba taabico laba taabicina way kusugayen laba saxaabine camr bn xarits ibn abi dirara waxay walaalayiin juwayriya bint lxaris uma lmuminiin waa rasuulka ilahi saydigi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uma lmuminiin juwayriya bint lxarisi walaalkeed weeye lakin waa صaxaabi axaadiiisu aad iyo aad ay u yar tahay kitaabkeednana xadiidkan bu kuleeyahy bukhaari mid kale iyoha kuba lahaado xadiidkan unbu kuba leeyahy bal waxaan leenahay waa صaxaabi aab marka aabihiina suxba waa loo de waa صaaabi markii dagaalku dhacay dabadeed aabihi waaba islaamay dee juwayriyaba naysabyi bay ahaydo markii dee ta ay iyadii waxa weeyaan ayaaba iyadii rasuulka ilaahay guursaday ba wixii laga hayay reer banilmusطaliq dee dagaalka laga qabtayna lagu sii wada daayo oo laba yidhaahwa haweeneydii qoyskooda ama reerkooda marka la eegiyo jirbkeeda ugu dee waxtar badnayd oo boqol qoys malaa dad gaadhaya ama intaasuu qoys baa ku xoroobay sababteed akhwaal dee ashaaru rasuulillahi macid baa haysanayso suu lahaa hum jamiica liajliha tulaqaa iyada daraaddeed baa dhammaantoodba loo sii wada daayay bal waa taasa camr bn xaris adiina waa saxaabi markaa an zaynaba imra'ati cabdillahi waa zaynab bintu mucaawiya ama bintu abi mucaawiya la yidhahyo waa cabdillahi bn mascuud xaaskiisii ama zawjadiisii qaalat waxay tidhi qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi tasadaqna sadaqa la baxaya macshara nisaai dumarow wax sadaqaysta de waana tii aynu hore usoo aragnay inuu maalin ciideedna ku yihi waxaan arkay ahlunaarka u badan tihiin be sadaqa la baxa si ay badbaado iyo kafa iyo xijaab idinka noqoto naarta ya macshara nisaa walow min xalyikuna waxa aad sadaqa ula baxaysaan xulladiina haba noqoto xalyikuna haddaan saa aan ku dabdina aan imaka aqriyay mufrad bay noqon haddii aan jamiceedana xuliyikuna ayay noqonaysaayo ya-da ayaa shadnaanaysa ama xiliyikuna waxaada oo la kasriya ama la dabdiyo haddii xataa taasi idin xarakaysantahay basi kuma sugna dee shuraxda qaarba saa waan ku arkay marka waxa weeyaan dumarow xataa waxan a isku qurxisaan ee dhagaaga shataan ama luquntii iyo gacmaha iyo waxaa haba noqoto wax kale haddaydaan hay taaba haba noqotee sadaqa la baxa qaalat waxay tidhi farajactu ilaa cabdillahi markuu rasuulka ilahay taa ka maqashay ayay gurigii ku noqoto oo cabdillahi ibn mascuud faqultu waxaan idhi inaka rajulu nin baa tahay khafiifu datilyad gacantaada xaaladeedu ama waxa gacantaada dee gacantiisu ay fududdahay ujeedadu faqiir on wax sidaasa haysan baa tahay wa ina rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahina qad amaranaa bisadaqati sadaquna amray efahti bal nebigii u tago fasal weydii fain kaana hadduu ya dalika waa tasaduqaas iyo sadaqada anigu aan la baxaya yajzi mid gudaya weeye cani macnaa kaafinaya jaza yajzi saqada yaqdi oo kale cani aniga xaggay oo ujeedadu markan adiga haddaan ku siiyo haddii sadaqadii la yidhi la baxa ay sadaqadii intaa ii noqonayso ay sadaqataasi ii noqon dee fadaaka way fiican tahay wailaa haddii aanay iga gudahayn oo adiga dee zawjkayga inaan wax ku siiyo on sadaqa ahaan kuu siiya aanay sadaqa ii noqonahayna saraftaha ilaa hayrikum waxbaan la baxayaaye dee cid aan idinka ahayn baad idin ayaan u iili on u duwi qaalat waxay tihi zaynab faqaala lii cabdullahi baa igu yihi beritii haanti adigu utag oo dee arrinku iyada nafteedu rasuulka ilahi bay ka haybaysanaysa ay ka xishoonaysaa inay tan weydiiso taasi way jirtaa arrin kalena nin wax doonayuu noqonayaayo isago markaa in sadaqadaa uu qaatay iyo taa wax doonayo xaaskiisa wax ka qaatay nin doonayo o kale markaasu yihi adigu dee adigu soo weydiiyey beritii haanti iyadoo riwaaya bukhaariya xadiid kale abu saciid alkhudri on xadiidkan camr ahayd ay kuba timi inuu ku yihi way ku noqonaysaay oo haddana ay doontay rasuulka ilaahay inay bal ka hubsato beritii haanti qaalat waxay tihi fandalaqtu waan tegey iti waxaanu leeyahy kolley dee waa si yar qaacidadii un bay tahay hamsadii in dee waxa weya uu kuma yimaado un ya loo bedelo liajli labada hamse kulmayen qaarad fadalaqtu waan tegey faida imra'atun waaba haweene min alansaari ansaar kaba midoo bibaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay kadinkiisii kuba sugan oo xaajatii xaajatuha wuxun baaba kula kulmay haweeney kaloo ansaareed rasuulki ilaahay kedintiisay taagantahay oo xaajatay aniga dantayduna xaajata oo danteeda iyo dantaasay usocotaa arrinkaasay usocotaa kale haweeneydina abu mascuud cuqba waa ibnu mascuud hadduu ayadu waa abu mascuud alansaari cuqbat ibnu camrin haweeneydiisii bay ahaydba qaalat waxay tidhi wakana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahina wuxua qad ulqiyat mid lagu riday aleyhi korkiisa almahaabatu haybaysi laga haybaysto oo dee waa rasuulka ilaahi waa khashyadan cabsidan iyo waxaan daboolaya dee jalaalkan iyo markaas ka dhashay maxabadan iyo nuurkan qalbigiisa iyo dee kaba buuxo ilaahay yeelay ayaa haybadaa keenayay oo haybaa la saaray oo lagumama dhacayn in la weydiiyo ama hagaagba loo eego qaalat waxay tihi fakharaja uu soo baxay calaynaa bilaal bilaal baa nagu soo baxo faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi inti rasuul اllahi salى اllahu alay waslam rasuulka ilaahay ku noqo u tago faakbiruu u sheeg ana imra'atayni laba dumari bilbaabi oo kadinka ku sugani tas'alaanika inay kuweydiinayaan oo waxaad ku tidhaha laba dumar oo kadinka joogaa wax kuweydiinayo maxay kuweydiinayaan iyagu inay u galaan ma doonayaan oo waa kan rasuulka ilaahay haybadaasaa saaran oo dee hadalba markaa kulama dhacayaani atajzi miyay gudaysaa asadaqatu sadaqo canhumaa xaggooda miyay kaba gudaysaa ama sadaqa iyagoo ay la baxaan calaa aswaajihima waa aswaajtooda sadaqa ay ku sadaqaysaan maka guda sadaqatu calaa aswaajihima maka gudaysaa iyaga iyo wa calaa itaamin agoon fii xujuurihima dhabahooda ku sugan ama kafaaladooda ku sugan oo waxaad weydiisaa bal sadaqa hadday la baxaan oy raggoodan wax sidaas haysan siiyaan caruur agoonay iyagu marka horeba kafaalo qaateen oo xujuurtooda ku sugan siiyaan taasi sadaqa miyay u noqon mise sadaqadu waa waxa ruux kale oon calaaqa kula lahayn wixii la siiyo taa kuba dhe kale halkana imaam nawowi raximah llahu tacaala calaa azwaajihima isagoo tacliiqinayuu leeyahay luqaadka ta ugu faseexsan weye macnaa waa maxay muxuu taa ujeedaa waa laba dumaro uun labada dumari mid kastaaba zawj keliyay leedahay de markaa in la tasniyeeyaaba daahirku ahaan lahayo waxay kuweydiinayaan imra'atayni bilbaabi tasalanika markaa atajzi asadaqatu canhuma calaa zawjayhima la yidhaha labadoodii zawj imakana waa talna jamciyo kale waxaana arrintu ay tahay dee kolley halkanun maahe haddii san oo kale eeg damiirku damiir musana a meeshii uu jiro oo dee wax asalkiisu isaguna musano yahay loo idaafeeyo ama wax loo idaafeynayo damiirka musanaha saddex xaalaa meesha yimaada in dee ka hore la ifraadiyo oo halkan oo kaleba way qaban layd calaa zawjihima iyadoo mid kastaba zawjkeedii ay tahay iyo in la jamciyo san inoo taalo calaa aswaajihima iyo in la tasniyeeyo calaa zawjayhima taas oo kale marka waxaana idhahaan kuwa kale o dhan siqal baa ku yar sugane luqada u fasaaxo badani waa in ka hore la jamciyo ee qur'aankaba faqad saqad quluubukuma labadan dumaro waa xabse iyo caaisha midba qalbi un bay lahayd waana tan la jamciye tasniyadan haddii maka halkan oo kale imaka in calaa zawjayhima calaa azwaajihima ka fudud haddii faqad saqad qulubukuma qaldaakuma laba tasniya israacda kolley siqal baa kusugan markaa luqada faseexaataan in markay suuradan oo kale ay tahay la jamciyo taas bu uga jeedaa imaka halkan cibaaradiisa halkana cidiina haysata walaa tukbir maxay yidhaaheen de way rasuulka ilahi bay ka xishoonayaano walaa tukbiru ha waramin ma naxnu cidda nahay laba dumaro un dhe qaalat waxay tihi fadakala bilaalu calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fasa'alahu faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam man huma wa ayo iyagii waa kuwan ku yihi hana sheegin faqala wuxuu de rasuulka ilahi ba lakin weydiiye miyuu ka qarin karaa inay walow iyagu amaano ay de ay ahayd taas oo ay doonayeen inaanu sheegin lakiin markii rasuulka ilaahay uu yihi wa ayo jawaabtiisu waajib bay noqonaysaa mutacayin oo iyadaa arrintoodii ka horeynayso man huma faqala wuxu uhi imra'atu min alansaari waa haweeney ansaara iyo wa zaynab zaynab haweeney ansaar iyo zaynab faqaala nasaa-i waxaa dhacday iyada nafteedana zaynab inta kalena la odhanaye faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ayu zayaanibi zaynabyada waa tie oo dee ma dhowr zaynab baa jiray oon ansaartaba ahayn bal markaa zaynabyadii zayanib waa jamcu zaynabi waa tee ama zaynab waa tee kamida qaala wuxu uhi imra'atu cabdillahi cabdillahi bn mascuud xaaskiisii faqaala lahu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi lahumaa ajraani laba ajri bay leeyihin ba mahma inay ka gudayso way ka gudaysaana laba ajrina way leeyihin ajru qaraabati qaraabada ajrigeedi waa silo iyo wa ajru sadaqati sadaqada ajrigeedi labadaasay yeelanayaan xadaثanي aحmed بن yunus aلأزdiي qala xadaثana cmar بن xafs بn kiyaasin qala xadaثana abi qala xadaثana acmashu qala xadaثani shaqiiqun acmash iyo shaqiiq markii horeba way noogu sugnaayeen iyo camr can camr bn اxariثi can zaynaba imraati cabdالlahi qaala saasuu ku wariyey acmash eeg xadiidka ayuu ka wariyey shaqiiq can camrin can zaynab marka qaala wuxuu yihi acmash acmash faacilka ka dhigto fadakartu librahima xadiidkan oo sanadkaa leh ayaan ibrahim nakaci u sheegay caalimkii kale faxadaanii isagiina muu ii waramayo can abi cubaydata can camr bn اxariثi can zaynaba imraati cabdillahi sanad kale usoo korriya ma raawi kale oo hadduu acmash shaqiiq can camrin ahaa ibrahim baa muxuu yihi abu cubaydata ibn cabdillahi bn mascuud ayaa kaba maqlay oo isaguna camr bn xarith kaba warinaya camarna zaynab bimili sawan waa xadiidkii hore mid laba mida un qaala qaalat waxay tihi kuntu fi lmasjid eg waa zaynab waa markaan rasuulka ilahay kaba maqashay masjidkaan joogay oo fara-aani nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay baa arko faqaala wuxu uhi tasadaqna walow min xuliyikuna maxliyikuna wasaqa xadiida binaxwi xadiidi abilaxwas xadiidka koley duruqdiisi waam waa inoo dhamaaday eeta inoogu sugan horta waa asadaqatu cala alaqaarib fadliga ay leedahay qaraabadoo la xidhiidhiyo sadaqadana kolleytan ay weydiinayeen dee xulidan iyo waxaan la baxaya waa sayn horeba usoo marray waa sadaqadii tadawuci ahayd marka haweeneydu hadday zawjkeedii siiso ama dee carruurtan ay ama de waxa weeyaan aytaamteediiyo waxaa siiso waa sadaqay u noqonaysa ajriba iyada uguma sugan allahuma masale dee culimadu baxsiyaan waa masalada zakada oo kale bal ninku miyuu haweeneydiisa siin karaa haweeneydu miyay zakadii ka baxaysay ninkeeda siin kartaa intooda badan ama dee guud ahaan baan idhaahno malaa markaa aan xaalo kala jirin iyada zawjku zawjadiisa ma siinayo zako ayay yidhaahaan oo sababto waxa weeye dee isagii baa nafaqadii saarnayd buu iskaga daafacaya laakiin markay zawjo noqoto se madhabka shaaficiyaha iyo aimo kaleo kala duwan zawjadu way siin kartaa zawjka xataa wixii hakuma soo noqdeenba laakiin oo iyadii dhici karta hakuma intifaacdo ee zakadeedii way siin kartaa dee aimada qaarkood iyagoo leh wixii waxaabay noqonaysa inay dib ugu soo noqoto kuma intifaacdo iyo waxa ayaaba iyagu yidhaahaa ma siin kartee lakin dee xadiidku tu imikana tafsiib meeshii lama gelin oo waana taasoo kole qowlka raajixina waa kaan xadaثna abu qurayb mحamed بn cla qala xadaثna abu samta qala xadaثna hisham can abihi can zaynab bint abi salamta hisham abis waa curwat bnu zubayre zaynab bint abi salama waa rabibat rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam can umi salamata hooyadeeda qaalat qultu ya rasuul الlahi hal lii ajrun umu salama rasuulka ilaahay ku tidhi hal lii ajrun ajri may sugnaade fi bani abi salamata carruurtan ilma abi salamo dee agoon bay ahaayeen rasuulka ilaahiyna waa kan laba korinaya guursaday iyada carruurtan ilma abi salama ajri maygu sugaya unfiqu xaal aan nafaqaynayo caleyh de waa anigaan masruufayo nafaqaynaya wax ajri waa carruurtaydiine maygu sugan tahay walastu mana ihi dee si kastaba bitaarikati mid ka tegaysa oo dee iyaga infaaqoodii daynaysa haakada wahaakada daahibina haakada wahaakada iyagoo dee xaggan iyo xaggan ukala kacayo ama dee dadkii baryayo ama dee taas oo kale kolley anaa nafaqaynayo masruufayo kolley anugu waa nafaqaynaya wax ajriya ma ku leeya inama hum baniye waayo waxaanan uga tegayn waa carruurtaydii faqaala wuxu uhi nacam ha oo waa carruurteedii waa taas ay korinaysay laki waxaa kuu sugnaaday fiihim iyaga sha'nigood ajru maa anfaqti calayhim wax alla wixii aad ku bixisay ad ku masruufay ad ku nafaqaysay ajrigeeda waad leedahay وxadaثnي سwayd بن سacيidi qal xadaثna عaliي بن msrin xa وxadaثna isحاq بن ibrahim وcبd بن حmaydi qal aخbarana cabdالرزاq qal aخbarana mcmr جamيعا عan هisham بn curwة في hada الاسناad bmثله xadaثna cabdالlahi بn cubayd لlahi بn mعaadin الcmbariي qal xadaثna abi mعaad بn mعaad qal xadaثna شhucbaة عan عaliyi wahuwa بن haaبiti wahuwa iبn haaبiti nula yimina horaynu usoo ogaanay عan cabdالlahi بn يزيda waa صaxaabi isna yar عن أبي مسعود البdري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم روحa مسلمki إdا أنفق hadوu مصروفu نفقeyo عalى أهلi أهلkiis waa زوجadiisi أwلاadiis iyo dadka نفقةa نفقo والحاaل هuوa يحتaصبha أجrigeedana tirsanayo أجri xusabsanayo ama tirsanayo معنaa de arintu ilah daraadi ula baxayo ilah daraadi say noqon waa wax saaran be sunawi halka ley طريق في الاحتصام inuu xusuusta weeye inay waajib ku tahay alinfaaqu cala zawja inay waajib ku tahay adfaashiisan iyo tantan waajib inuu gudanayo taa qalbiga uu ku qabsado oo niyadaa uu gashado taaba weeyaan dee ehelkiisii kale marka ay tahayna xidhiidhintood iyo siladood iyo intaa la faray oo sharcigu uu farayo taa u niyeeyo taas bay ixtisaabkii noqon kan lahu sadaqa sadaqa u noqonaysaa xadiidku wuxuu inoo soo kordhiyey qaydkan waa ixtasiba haddii qalbigiisu waxaa ka kaafil yahay waxan aanu kubaba jirin uu nafaqeeyo dee ajrigii ma yeelanayo laakiin marka ixtisaab jiro infaaq liwajilayo o ujeedadu nin waajibkii ku talagalay oo gudanayo ilah ba ay amro siaan u gudanaya arrintaasi ay qalbigiisa soo gasho sadaqa iyo ajri bay u noqon waxadana maxamed ibnu bashaari abubakr ibnu naaficin maxamed ibn ibnu naafic كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد م حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن الدريس عن هشام بن عروة عن أبيها عن أسماء قالت waxay tihi أسماء بنت أبي بكر qultu waxaan idhi yaa rasuula اllahi rasuulka ilaahiyow ina umii hooyaday qadimat way timi calaya hooyaday way ii timi qutayla la odhanaya yidhaahda maqayla waa haweenaydna quraysh ahaydu ayaa way timi walxaal hiya raagibatun iyadoo wax doona waxbay iga dooneysaa aw raahibatun waa shaki iyada halkan laakin dee raagiba bilaa shak ayaa riwaayada kaleba inoo dhacday arrinkuna waa taas oo waxay iigu timi waxbay iga dooneysaa waa hooyadeedii dhashay makay kaba timi waana waktigii sulxi dhacay markaa xudaybiya muslimad maaha afaasiluha dee sabayne hadday muslimad tahay may waxa weeyaan su-aasha mataaden waa mushrikad hooyadeed islaamkiina markaa diyaar uma aha iyadiina way u timi waxbay kasoo doontay inanteedii afa asiluhaa ma xidhiidhiya caaisha iska hooye may ahayd caaisha hooyadeed hore u islaamtay ba umuruman qaala nacam haya xidhiidhi buu ku yihi وxadثna abu kurayb mحamed بn اclاء qal xadثna abu usamةa عan هisham عan abihi عan asmاء bint abi bakri qalat qadimat calaya umii wahiya mushrikaة riwaayadan baa ti hore inoo fasirtay hooyaday baa timi anay ii timi walxaaliya mushrikaة iyadoo gaalad ah mushrikad ah fii cahdi qurayشhin waqtigii quraysh iyo rasuulki ilahi heshiiskii xudaybiya intuu dhex maray dagaalkii la kala joojiyay dee dagaalkii joogsaday idcaahado markii uu rasuulka ilaahay la cahditamay ama heshiiska uu dhaba galay ay dee ugu weydeyd ba in muddo dagaalkii ama xabadii dee la joojiyo dagaalkii fastaftaytu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey fatwo oo waxaan ka dalbay fatwo rasuulka ilahi faqultu waxaan ihi waa tan istifteedii ya rasuul اllahi qadimat calaya umii walxaaliya raagibatn raagimaduna e waa iyadoo dee raagibatun fiya wey anay wax iga dooneysaa daamico weeyaan oo waxba iisoo doonatay ficilkan ragiibana walow imika halkan waxba ka dambeeya aanu inoola jirin haddii fi ay ka dambaysana doonin iyo raq bay noqotaa haddii cani ay ka dambaysana nicid bay noqotaa oo barhkood ba halkan ba yidhi wahiya raagibat can lislaam islaamnimadkiina mid nacaysa oon doonahaynba weeye faasilu umi hooyaday ma xidhiidhiya hooyaday miyaan xidhiidhiya lafti abi daudna qadimat calaya umi raagibatan fi cahdi rasul qurayshin wahiya raagibat mushrika waaba iyadoo wax iga dooneysay timi aan islaamkiina diyaar u ahayn ama diidan oo mushrikad ah marka hooyaday ma xidhiidhiya qaala wuxu hi nacam ha sidii ummaki hooyadaa xidhiidhi xadiidka ta inoogu sugana ruuxii qaraabada ahaa ee mushriga ahaa waa la xidhiidhinayaayo dee waa tan banaanideedii oo waa musaaxabadii adduunka macruufka lagula xisaabamaya sida labada waalid oo kale iyo ayuun baabu inooguba markaas ayaa waa la xidhiidhinaya taas weeyaan oo ixsaanka iyo wixii wax loo tari karayay waa lagu xidhiidhinayaa siladii maaha kuma shardi uma aha islaamnimo wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaغfiruka wa atubu ilayk